waxaa la joojiyey wax walba oo gaadiid ah oo u socda gobollada isku magacaabay somalilan ama waqooyiga soomaaliya ma rabno dad soomaaliyeed inay ku dhibtoodaan oo kasoo safray gobollo kale ka yimaadaan waxaa keliya oo socodkaa loo ogol yahay gaadiidka dowladda oo ay wataan mas-uuliyiin dowladdu iyo ciidamada qalabka sida fariinteedu intaas weeye ilaa amar dambana qof u gudbi karaay ma jiro arrintaas waa xalimaanaysaa marka la furayana war baanu ka saari doonaa haddii alla idmo cid alla iyo ciddii ka imaanaysa maamulkaas ku magacaabay somalilan waddada waa furanta ciddii joogta oo awal ka timi somalilanna dhul soomaaliyeed bay joogtaa ee soomaalinimadan laga ogol yahay waa joogi kartaa laakiin xaaladaha jira ilaa amar dambe waxa weeye waa waa way socodka waa la joojiyey haddee waxaa joojiyana ma raba inaan faahfaahiyo laakiin waa ogtihiino cidda jecel inaan ciddii jecel inaan laysku socdo jeclaan lahayd inay dhibaato samaysa ma ahayn marka arrinkaas saasuu ahaanaya lamana socon doono haddii alla idmo ilaa amar dambe naga soo baxayo ganacsiga nabaddaa ka horreysa marka waxaa la yidhi ninbaa waxaa la yidhi laba waranba midna isha laga taagay midna barida laga taagay warkee lagaa saaraa buu yidhi waraan fariistee kan barida laga iga jira ha laga saaruu yidhi marka waagii nabadda la helo baa ganacsigu socodka buu shaqayn doonaa laakiin hadda xaaladaaba taagan mar labaad baan kugu celinaya